أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon maamul goboleedka gaaliraaca ah ee koonfur galbeed ayaa ku eedeeyey murtad gurguurta inuu dagaal ka abaabulayo deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi khilaaf xoogan ayaa ka dhex qarxay kooxda ardada iyo maamul goboleedka gaaliraaca ee hirshabeelle xilli uu kasii darayo khilaafka ka dhex taagan murtadiinta iska horimaad sababay khasaare kala duwan ayaa maleeshiyaada ka wada tirsan murtadiinta ku dhex maray degmada waajid ee gobolka bakool munaasabadii oo ay ku kala qaadanayeen laba beel oo walaalo ah ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga bakool guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga hiiraan bulshooyinka ku kala dhaqan wilaayaadka islaamiga ah baay iyo galgaduud ayaa goobo fagaarayaal ah ku daawaday filimkii mu'asasada alkataa'ib oo dhowaan ay soo saartay
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin talaadaha taariikhdii hijiriguna ay tahay shanta bisha shawaal kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu doorkaroona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan maamul goboleedka gaaliraaca ah ee koonfur galbeed ayaa ku eedeeyey murtad gurgurtay inuu dagaal ka abaabulayo deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi haddaba warbixinta warkani waxaa eegaya walaalka cali aadan cabdulaahi caliyare maamulka shaadala diriirka koonfur galbeed ayaa eedeyn culus u jeediyey kooxda villa soomaaliya ee uu hogaamiyo murtad xasan sheekh maxamuud war-saxaafadeed kasoo baxay madaxtooyada maamulka koonfur galbeed ayaa lagu sheegay maleeshiyaad meelo kala duwan laga soo abaabulay si hoose loogu soo daabulay deegaano hoostaga maamulkaasi tallaabadan ayuu maamulka lafta garan ku safeeyey faragelin cad oo si toosa u weeqaysa xasiloonida guud ee dalka islamarkaana sii hurinaysa xaaladaha cakiran ee amni iyo siyaasadeed maamulka koonfur galbeed waxa uu sheegay in abaabulkan ciidan ee uu wada gurgurtay ay horseedi karaan dagaal sokeeye iyo musiibo bani-aadanimo oo hor leh geesta kale bayaan ka soo baxay wasaaradda amniga gudaha ee maamulka koonfur galbeed ayaa si rasmiya loogu sheegay in hub laga keenay masar loo qeybiyey maleeshiyaadkan gurgurta uu soo abaabulay kaas oo loogu talagalay ayay tiri carqaladeynta deegaanada hoostaga maamulkaasi wasiirka warfaafinta maamulka koonfur galbeed murtadka lagu magacaabo maxamed ibraahim bilaal ayaa wacad ku maray in dhulka ay soo dhigi doonaan diyaaraddii isku dayda inay soo daabusho maleeshiyaad isagoo dhanka kalena ka digay hubka ay dowladaha shisheeye siinayaan kooxda villa soomaaliya heelokobtaradan la soo dhiibaayo oo qanaxa ah oo neefleyda oo meelahan baraqbaraqda leh haddaysan ka joogin dhulkaa lasoo dhigaa iyagan hadduu ilaah yidhahdo waa la soo ridayaa haddaysan ka joogin baqbaqda meesha ay ku hayaan dowladaha soomaaliya saaxiibada lah waxaan sheegaynaa waxaan u sheegaynaa hubkiinna iyo lacagihii aad soo dhiibteen aa shacabka soomaaliya qayb ka mida lagu gumaadaya raalli miyaa ka tihiin magaca soomaaliya lagu soo qaaday xasan sheekh beertis kama bixin xasan sheekh meeluhu wareegi jiray iskooluu macallin ka ahay simadu meelo jidkuu lugeyn jiray isku xaafadaan ahayn waxaan hadda uu ku kibraayo waa lacagtii magaca soomaaliya lagu keenay waa lacagtii magaca soomaaliya lagu keenay uu rabaa inuu maxay ahayd tay annaga nagu gumaado waddamada saaxiibada ah oo deriska nala ah kuwa naga fog international communitiga waxaan u sheegayna wixii aad soo siiseen soomaali annagaana lagu gumaadoya addoomma noo noqdaa la leeyahy annaga waxaan leenahay addoommo ma noqonayno ilaahayaan addoommo u nahay soomaalinimaa ogolnahay dowladnimaa ogolnahay walaalnimaa ogolnahay wixii taas ka soo hara kir iyo kudaan leenahay khilaafkan sii xoogeystay u dhexeeya murtadiinta ayaa kusoo aadaya xilli saacadihii lasoo dhaafay wasiiro ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo ku xayirnaa muqdisho ay tahriib ku tageen magaalada kismaayo iyagoo ku safraya doon halkaas oo la sheegay in safar dhinaca hawada ah uga sii gudbi doonaan magaalada baydhabo waad mahadsantahay caliyare khilaaf xoogan ayaa ka dhex qarxay kooxda eridada soomaaliya iyo maamulka gaalaraaca ah ee hirshabeelle xilli uu kasii darayo khilaafaadka ka dhex aloonsan murtadiinta marwaan maxmed ayaa tafaasiisha warkanaya khilaaf hor leh ayaa lasoo wariyey inuu ka dhex qarxay madaxa kooxda ridada soomaaliya iyo madaxa maamul goboleedka shaadala dirirka hirshabeelle oo ka mid ah maamulada ku haray safka gurguurtee kulan saacadihii lasoo dhaafay dhex maray murtad gurguurte iyo murtad cali guulaawe ayaa lasoo sheegay inuu natiijo la-aan ku dhammaaday waxaana sida la sheegay kulanka diirada lagu saaray arrimaha doorashooyinka ila wareedyadu waxay sheegayaan in xasan gurguurte uu labada maamul ee dhinaciisa ku soo haray u sheegay inuu doonayo in doorasho hal mar ah la wada qabto sida doorashada xildhibaanada ay ku sheegaan degmada kuwa maamul goboleedyada iyo kuwa kooxda riddada wararku waxay intaas ku darayaan in murtad cali guudlaawe uu sheegay in wakhtigan aysan suuragal ahayn in doorasho heerkaas ah la qabto waxayna taasi muujinaysaa khilaafka iyo isdiidooyinka labada dhinac markii uu kulankaas fashil ku soo dhammaaday ayay wasaaradda arrimaha gudaha ee kooxda riddada soo saartay war saxaafadeed ay ku sheegayso in madaxda maamulada dhankeeda soo jiray aysan sharciyad haysan waxayna war-saxaafadeedka ku sheegtay in madaxda maamulka riddada koonfur galbeed ku jiraan muddo dhaaf xileeda maamulada degmooyinka iyo gobollada ayay sheegtay inay ka amar qaataan kooxda riddada ee uu hogaamiye murtad xasan sheekh maxamuud ah marka laga soo tago in warqadda ku socoto maamulka lafta gareen waxay dhanka kale kooxda riddada ku soo aadisay markii uu fashilmay kulankii dhex maray gurguurta iyo guudlaawe lafta gareen oo dhowaan xiriir kuu jiray kooxda gurguurta ayaa ka mid ahaa saddex maamul goboleed oo ku xirnaa villa soomaaliya dadka wax falanqeeyey waxay sheegayaan in warqadan sidoo kale gurgurta ku caddeeyey inaysan wax sharciyad ah haysan maamulada kale ee safkiisa ku harsan sida kan guudlaawe iyo qoorqoor mahadsanid marwaan iiska horimaad sababay khasaare kala duwan ayaa maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta ku dhex maray degmada waajid ee gobolka bakool sida uu warbixintan ku eegayo cabdiqaani maxmed wararka ka imaanaya gobolka bakool ayaa sheegaya in iska hor imaad hubaysan uu maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta ku dhex maray degmada waajid iskahorimaadka ayaa yimid kadib markii garoonka diyaaradaha waajid ay gaareen maleeshiyaad daacad u ah kooxda riddada soomaaliya si ay u sugaan ammaanka diyaarad ciidamo kasoo daabushay magaalada muqdisho goobjoogayaal ayaa sheegay inay labada dhinac rasaas isdhaafsadeen intii uu iskahorimaadku socday waxayna maleeshiyaadka taabacsan maamulka lafta gareen ee koonfur galbeed rasaas la heleen diyaarad xamul ah oo doonaysay inay soo cagadhigato garoonka degmada waajid rasaasta ayaa haleeshay diyaaradda oo ugu dambeyn ku qasabtay inay dib ugu laabato magaalada muqdisho ilwaradyo ayaa sheegaya in diyaaradda la rasaaseeyey ee dib loo celiyey ay la socdeen saraakiil iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda riddada soomaaliya kuwaas oo doonayay inay la wareegaan maamulka degmada waajid wararka ayaa intaa ku daraya inuu jiro khasaaro soo kala gaaray dhinacyada ku dagaalamay degmada waajid guddoomiyaha degmada waajid ugu magacaaban maamulka lafta gareen ayaa warbaahinta u sheegay in isaga iyo maamulkiisa ay waajahayaan duulaan uga yimid xasan gurguurte sida uu hadalka u dhigay wuxuuna eedeymo culus u jeediyey wasiiro ka tirsan kooxda riddada wayba faday inaana ku hadala maalmoogii lahamoodii isbuucyadan ama bileenka damboyti wayba jartay xaalad guud ahaan ee deegaanada koonfur galbeed ku dareereen khaasatan una ninsaamayaasi degmada weejid iyo maamulka degmada weejid iyo bulshooyinta hareeraj eh taasoo kukoyti dowladda federaalka dhinijahje kukoyti oo koonfur galbeed laha ka weeraray marxaladan hata teegan geeka weejid wayb waa marxalad culus ya marahay wayba marahay taha weejid maamulaha maamulaha ku jarjari tumi dhowrka sinanka damboyti nabad ilaalinka roogdi maamula roogi si nabad ewaana ka roogen gudoomiye degmi oo horeeyey si nabad ewaa laka bedeli si nabad ewaana xilkiika ka wareejiye wayliska deyahaye faragelinta oo qaawan oo dowladda federaalka koonfur galbeed iyo hagaqaadi oo deegaanada koonfur galbeed la hagaqaadi inimay la ra-iisul qayb ku mid ee weejid hatana la kuwado geeka maamulkii bulshadiina korshe laka dagaalama dhinaca kale boqolaal maleeshiyaad murtadiin ah ayaa kusii qulqulaya degmada buur hakaba ee gobolka baay maleeshiyaadkan oo diyaarado looga soo daabulay muqdisho iyo xudur ayuu ujeedkoodu yahay inay weeraraan magaalada baydhabo oo uu gacanta ku hayo lafta gareen khilaafka u dhexeeya murtadiinta oo haatan ku biishubtay gacanka hadal ayaan la ogeen cidda ku adkaan doonto dagaalka loo madlan yahay ee baydhabo waad mahadsantahay cabdiqani munaasabaddii lagu kala guddoonsiinayay laba beel oo walaalaha ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga bakool walaalkeena xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkani hayaa walaalkay marka diidii afartan iyo sideetan eef oo liwareeg insha allahu tacaala kadib shaqaaqadii dhex martay labada beelood ee walaalaha ah ee galedle iyo jilible islamarkaana sababtay dhimasho iyo dhaawac ayay ugu dambeyn wilaayada islaamiga ee bakool ku guulaysatay inay heshiis buuxo kala dhex dhigta labada beelood dadkii wax laga dilayna loo xukumo diyadii ay lahaayeen intii ay shaqaaqadaasi ama dagaalkaasi gacanka hadalka uu socday waxaa ku dhintay sideed qof oo u dhashay beelaha dagaalamay afar u dhalatay beesha galadle iyo afar u dhalatay beesha jilible waxayna maxkamadda wilaayada islaamiga ee bakool xukuntay diyada sideedii qof ee dhintay oo ah sideed boqol oo neef oo geela kadib wadahadalla iyo kulamo dhex maray beelaha dagaalamay ayay ku heshiiyeen in wax la cafiyo diyada waxaana qofkiiba la cafiyey labaatan neef oo geela geelii kale ee soo haray ayaa la bixiyey wejigii koowaad ee diyada munaasabad ka dhacday degmada tieglow oo ay goobjoog u hayeen mas-uuliyiinta maamulka islaamiga degmada tieglow maraqyada labada beelood iyo dadkii wax laga dilay ayay beelaha ku kala wareegeen sagaashan iyo lix neef oo geel ah oo u dhiganta qofkiiba laba iyo toban neef oo geel ah wixii kale ee soo harayna dib ayaa looga ballamay malaaqa beesha jilible wilaayada islaamiga ee bakool malaaq ibraahim dhaysane ayaa malaaqa beesha garadle malaaq ibraahim kabyare ku wareejiyey afartan iyo sideed neef oo geel ah oo ah wejiga koowaad ee diyada afartii qof ee laga dilay beesha garadle walaalkay kobyara malaagi reer geelidle mayba kulwareegayhi afartan iyo siyeed halaad yaa kulwareegi sida usuubiiin kulwareegi afartan iyo siyeed jazaahullahu khayran uno o reer eelqoodceedna lamadii malaag malaaq sheekh ibraahim kobyara iyo malaaq dhayson haddii una edna geebale shal wareegahaynehen diye oo dhataana kudhiidi guud ahaan ahaayti li boqol iyo afartan neef geel ah taas oo hadda inili kudhiibi ka helini sagaalun ili halaad oo alaa qof indha kamaase toman iyo lama neef walaha nin baaq naqadina qof walbo unnoomada anina may walaalkay kala haaday inka baaqa aha laba boqol toddobaatan ilama neef usinu may baa iilayaa laba boqol toddobaatan ilama neef ilaahay wiinahay waaxa tahay shaqaaqadii dhataana hayti intaha nooka reeba dad isla dhaladay daris ah isjeel walaalawa ana ilaahay mayba ku tuugana intii hadda aha oo kale haninka nagna diidin oo xuquuqda ana ilaahay si fudud nooka godo walaalkay marka diidii afartan iyo siyeeti neef oo la wareeg insha allahu tacaala oob ilaahay ar dhigiisa beesha garadle malaaq ibraahim kabyare ayaa dhankiisa la wareegay diyada afartan iyo sideed neef oo geel ah oo ah hordhaca afartii qof ee laga dilay beesha garadle isagoona dhankiisa wareejiyey afartan iyo sideed neef oo diyo ah may baanan fadhiina insha allahu tacaalaa xoolo oo magaaliiska lahay walaalo reer eelqoodaska lahaayeen reer jilibli iyo reer geelidan iska kooyan dadka dhammeetay may bahaayana siyeed qof oon dhaladeen reer eelgooda afar reer geelidle ah iyo afar oo reer jilible wahaayeen maybaa lacfii gaal boqol iyo lixdan neef ewa lacfii intii hahirti maybaa la kaheliyey lamaada beelood wax garad shoo iyo ugaasidiyo iyo nabadoonnadiio maybaa kaheliyeynaa ini geeli isugahaay lankasta oo dadkaasi kumadda alang nahariisaa tumu ilama neef aniliin hormariyu tumu ila maadi neef ani kashal wareegniyaan kooyni waan wal kashal wareegi insha allahu tacaala si nabad eh yaalin kashal wareegi afartan iyo siyeed halaad yaa mayba kula wareegay walaalkay malaag dhaysanna anina mayba waaha malaagii reer geeridle olinkasaw kobyare insha allahu tacaala afartan iyo siyeedkii walaalkay kula godoomis wanaaga isay qaar ka mid a dadkii weliyodamka ahaa ayaa dhankooda munaasabadda ka hadlay iyagoona sheegay inay la wareegeen diyada laba iyo toban neef oo geel ah oo hordhac u ah diyadii loo xukumay
wayba kuma dhahaa dadka weliyodamka maayn wayba dhereeyhi macalin abbaas macalin maxamed wayba ilaahay subxaana wa tacaala awkayka dooraday isoowaybuu ahaa jeeda lama walaalood dhatiyo shaqaa ku dheedi yalaman kalamaybu haddin meelangalan saasamaybu ahan ilaahay subxaana wa tacaala ka doortadi mayba ilaahay subxaana wa tacaala nawaafajiyey waqta ilaahay subxaana wa tacaala kitaabjey ummadda la kuxukumaaw wayba kalanta mayba waa kala wareegnayihiin boqol halaad ahayaan wayba lacfiya labaatan halaad lan welba walaalo mayba hertay siyeetun siyeetunkii haddana maybu ahaa mayba walaalada mayba wareejiyihiin tuman ilam halaad lan welba kun maybu ahaa tumilamaadi halaad insha allahu tacaala kulga doogni un oda diinkan elayamaadlewalka xukumudohayn ilaahay taasa eedanka ma hadnagaan la deeri karo maa wali hadda geega dhateen ku dhii ilaahay mahaninaag elaya mahadle madurigaan la ereen dadka dowka elaya mahadle dhacadda deerti lanka walaalka eena ila dhaladi
ani tumun ila lama halaad elaya mahadii shukrule inta ka gaadani tum ila maadi halaad gaadani reer jilib le-e tum ila maadi halaad gaadani annagoo ah owliyaa dam daskii oo la dilay oo muslimiinta oo shaqaagada dhatiyo dhahabmartay ummadda marka maynta kala wareegnay diidii oo la xukumi maxkamadda islaamka xukuntay dii ummadda oo geelaas oo deero tiridiis tumi lama gaale awalan ilaahay aan mahadnaqa mahadoo meel ha ku bilowdaas meel dhammaadasan lahayn dadka ku nool wilaayaadka islaamiga ayaa nasiib u yeeshay inay ku dhex noolaadaan raayada towxiidka islamarkaana ay isku xukumaan ku dhaqanka shareecada raxmaanka mahadsanid abu xasaan guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaan ka tirsana wilaayada islaamiga hiiraan saadaq muumin ayaa warbixintan eegaya iyadoo si xiriir ah ay ku socdaan gurmadka la gaarsiinayo dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku dhaqan dhulka wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxa uu markan guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada hiiraan oo wakiil ka ah guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab gurmad ballaaran oo raashin qaybin ah gaarsiiyey dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan degmada ceelcadde iyo tuulooyinka hoostaga raashinkan oo ka koobnaa nuucyo kala duwan waxaa ka faa'iidaystay in ka badan labaatan qoys oo ka mid ah bulshada ay sida gaarka ah abaaruhu u saameeyeen sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo ka mid ah guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo goobta kelimad ka jeediyey ayaa la dardaarmay dadka raashinka loo qaybiyey wuxuu leeyahay nabiga calayhi sal dadku waa isku hal jir mu'miniinta hal jasad oo kale way xubin hadduu xanuunsado xubnahaas ka mid ah inta kale qof waa soo jeedaya waxaan waa wada xanuunsanaya in farta ay ku xanuunto ood iska seexata ma dhici karto jirkaa wada xanuunaya muslimiintu waa noocaas oo kale waa waxa keenay maanta inay xarakad shabaab almujaahidiiniin soo gurmadaan ayoo gacan cadowga kula dagaalamayo oo caalamkan uu ku soo duulay oo gaaladii caalamkan ay la dagaalsan tahay haddana inay u gurmadaan walaalahooda muslimiintii dhibaato ku dhacday ay gurmadaan inay gurmadaan waa walaalnimada iimaankaa keenaysa mujaahidiintu waxay u taagan yihiin masaalixda muslimiinta ay u taagan yihin walaalayaal muslimiintana diinkooda ilaaliyaan dadnimadooda ilaaliyaan akhlaaqdoodii ay ilaaliyaan waxaa weeyaan dhulkoodii dhaqaalahooda ilaaliyaan bay u taagan yihiin inaan gaar u istaagnaa la doonayaa oo mujaahidiintu u ducaynin cala alaqal qof kale tabar kale ninkaan lahayn inuu duceeyaa la raba ilaahay baryo waa inaan saas u fahamno waa inaan muslimiin baa nahay gacmaha isqabsan ilahay muslimiin buu nagu magacaabay ilahay muslimiin buu nagu magacaabay isku xuquuq baana saaran gaalada aan la jihaadno so wax muslimiinta dhammaan laga raba ma aha mase koox gaara laga rabaa jamiic muslimiin baa laga rabaa marka ilaahayna wax yarkaad qaadateen ha idin barakeeyo qaar ka mid ah dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku dhaqan degmada ceelcadde oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa kaga mahadceliyey mujaahidiinta gurmadka la soo gaarsiiyey magacaydu waa arfax axmed waxaan joognaa deegaanka ceelcaddo waa mahadsan yihiin waxaa waaye ilaahay waxaan ka baryaynaa roob fiyow inas ilaahayna siiyo ayagana ilaahay garabkooda ha gala allahu intaas ahaan asalaamu calaykum waraxmatullah waxaan joognaa deegaanka ceelcadde walaayada sharafta leh raashiinka waxaa waaya saddex xaaf iyo laba caag saddex loo saliid ah sharaftaasaan ku fadhinaa maasha allah waxaana ku mahadsan yihiin walaayada islaamka ah waxaan joogaa degmada ceelcadde walaalahay mujaahidiinta ah maanta raashiina soo gaarsiiyey way ku mahadsan yihiin waa u mahad celinaynaa xanalka hore ceelcadde iyagana waxaan mahadsiin waxaan u mahad celinayaa ilaahay maxmuudka khayr siiyo ijriga xasanada allah ka siiyo ilaahay subxaana watacaala ijriga xasanada ka siiyo intii bixiday iyo intii soo sadaqatay khayr allaha siiyaan leenahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wilaayada hiiraan ayaa mas-uuliyad gaar ah iska saartay ugurmashada dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku dhaqan dhulka wilaayada waxaana guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada ka sameeyey gurmad isugu jira biyo dhaamin iyo raashin qaybin ugu dambayntii bulshooyinka ku kala dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee baa iyo galgaduud ayaa goobo fagaaryaal ah ku daawaday filimkii ay dhowaan soo saartay mu'asasada alkataa'ib aynu eegno marka hore sidaa looga daawaday filimkaasi wilaayada islaamiga baa iyo bashiir muxidiin abu ayman أسير في سجونهم حقير أسير في غياهبهم أسير
maamulada dhawaaqiidda ah ee ka jira soomaaliya oo qayb ka ah gaashaanbuurta yahuudda iyo saliibiyiinta ee ku bahoobay la dagaalanka islaamka waxay doorkooda ka qaateen gumaadka wuxuu ahaa muuqaalka hadiyadda ciidulfidri sannadkan kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri ay faafisay mu'asasada alkataa'ib kaasoo xiise badnaa misena lagu soo bandhigayay weerarkii mujaahidiintu ay ku qaadeen dhismaha xabsiga godka jilcow ee ku cambaxay dhibaatinta dadka muslimiinta mujaahidiinta argahaytan calaamada insin argahaytan baawarkan mujaahidiinta saaran insha allahu tacaalaa ilaahay ka mahadsan ilaahay gaalada mayba weelayhiin dhoosho ilaahay subxaana wa tacaala tidhi ilaahay mire wajcalnaa min bayni aydiihim saddan wa min khalfihim sadda fa akhshaynaahum fahum laa yubsiruun wuxuu ahaa isdaarkan mid si aada looga soo shaqeeyey allah mahadii soona bandhigaya waaqica iyo waxaa ka jira xabsiyada siliibiyiintii murtadiinta ay gacanta ku hayaan iyo gobodfallada loogu geysto dadka muslimiinta fagaarayaal ku kala yaala degmooyinka buulafula iyo labaatan jirow waxay ka mid ahaayeen goobihii ugu horreeyey ee bulshada ku nool wilaayada islaamigaha ee baay ay ku daawadaan duulaankii iyo hoylinta madluumiinta ee dhacay taariikhdu markay ahayd afartii oktoobar sannadkii hore labada kun shan iyo labaatankii boqolaal qof oo ku dhaqan degmooyinkaas kana mid ah qaybaha bulshada ayaa goobo fagaaraha ku daawada filimka kuwaas oo hadba la soconayay waaqica hadba inta uu filimka marayo intii daawashada ay socotay ayaan mikrofoonka idaacadda islaamiga andalus la dhex marnay qaar ka mid ah dadweynihii daawanayay filimka kuwaasoo si dareen looga hadlay sagootintii sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee uu sagootiyey wiilkiisii cabdiraxmaan maxamed soomaali degmada buulafulay walaayada islaamiga bay buulafulay filin cajiiba ka jira caawa alkataabi ee soo saartay waxaa nooga muuqaal filinka fagta hore markuu bilaabanaya tacdiib badan oo dadka muslimiinta loo geysanaya adiin aad aa ugu xumaanay sida arkaysaa fagta hore kadibna waxaa waay gadaashan nabaqalbeeda ku qaboobaya walaalaha mujaahidiin meesha galahaya xabsiga rag badan laga sii daayey bal hadda maxaa kuu muuqdo oo daawanaysaa afhayeenka ayaa hadlaaya shacli dheera wiilkiisana garabkiisoo fadhiyaa rag badan oo la dardaarmaya waa ku dhiirigelinaya inay shahaadada si fiican ay kuga qayb galaan ragga jihaadkana ay sii wadaan degmada buulfulay fagaanaha ka mid ah waxaan ku daawanaynaa filim howlgal loogu gargaaraya dadka la dulmiyey dhibka uga imaaday arkeen walaalahood oo muslimiinta sida loo tacdiibinayo markaasay falcilinta ay ka sameeyeen ayaa filimka lagu soo bandhigay aragti weynu xambaarsanaa wax caaw inta laga soo koobi kara maba ahanba waxaa isoo jiitay wax badana iga soo jiitay waxaa si gaara ii soo jiitay sheekh cali maxamuud taraaga sheekh cali dheere ilaahi subxaana watacaala ha xifdiye oo wiilkiisa oo beerkiisa oo jecel oo jihaadka gey taasaa iigu muhiimsaneed anoo magacay leerow casaam aadam aadam oo rooga degmada labaatan jarow uukumana ma fiirsadahaynee filinkii tahniidii ciidulfidri mubaarak filinka uukumanamana ka dhakanyaa filin aad iyo aad manaanshada cajiiban eh insha allahu tacaala ilaah subxana wataala ka rajaayana walaalihii manaanshada amridaas fuliyi ragina qamaasiyiinta iyo ragimana oo siyaadiyiinta malna jazaahum allahu khayra aljazaa ilaah subxana watacaala ajarkooda ilaahay manaanshada berooge degmada labaatan jiro magacay mayba dhereey waa cabdulaahi alxamdulilaah oo ku filin cajiib lee ka fiirsani mayba ilaahay ngamahasannaa sheegal dheero kelmada oo kunii buraari amtigu nuna gadayno may leeray walaynu dhalni ka tarbiyayn ya insha allah may leeray rajeeyaan kumaba fiirsadahan filin cajiib le unalyaabni maasha allah mujaahidiintii oo may laraayayso hafurdahayaan laraayayso muslimiintii oo ka dhibaataysnaayan muxaabiista walaalyaalo may basmi baraysi una adgeegun ka farhan mujaahidiintu waayo dhammaantood lebisna fiiri gorna maasha allah iyada gurutana jiid iyadan ka farhan iyadan ka farhan maasha allah sidoo kale dadkii fagaaraha degmada buulafula ee xarunta wilaayada islaamigaha ee baay ku daawaday filimka nusratulmadluumiin waxaa ka mid ah suldaan maxamed macalin xuseen iyo suldaan cabdilwaaxid kuwaasoo si dareen looga hadlay daawashada filimka
asiga koomti filimka marka mayba walaajiib baa u hambaarsani marka insha allahu tacaala mayba arday lahabandhi ka haya marka insha allahu tacaala tacdiibkii iyo dhibaatadii oonay tahay marka mayba muslimiinta linjeysaday oo habsayaalka ku dulmusanaayano mujaahidiinta haayano tawxiid iyo islaanimo iimaan bis ele marka laka haysida iyo kulli koobti lahabandhika runtii murugu eeda ardayda mayba ya eeda murug dareegni uleesa dareegni runtii lankasta muslim ayba kulli ilmeeyay ilaahay subxaanahu watacaala ardayda marka mayba waa ardayda muslimiintaas mayba lanaa inii ontay ilaahay arday dhibaatadaasii ku dulqaadiya arday marka insha allahu tacaala arday ilaahay subxana watacaala warsadaan kubacda marka mayba qiibtikal haddana mayba hadeerinayeen oo mujaahidiintii oonatay marka maybo arday mahaabisti gudkii jilca marka maybo hafurdaayan yo haddana arday maybo arday dareemahan runtii farxad iyo nay reenreen iyo namay dareemahan islaanimo iyo iimaan iyo dareemahayna waxaa xindhaygu ay u jeedaan filimka aan hadda daawanayno waa waxa uu humbaarsan yahay horta marka hore ilaahay baan u mahadcelinaynaa marka labaad shuhadadooda allah ka aqbalo raggan wax badan bay qabteen ilaahay ha u gargaaro muslimiin badan oo dhibaataysan baa meesha ka soo badbaadeen laakiin waxay hindhaha ay jiiteen iyagoo isku sheegayeen sirdoonkaan nahay intaan nahay indhahaya xaruntooda ugu weyn la galaayo baabuurka iska socdo si fiican u socdo weli magaalada dhexdeeda tamashnay iyagoo ku socda ragga aan u jeeday ilaahay baa waafajiyey arrinkaas ilaahay u fuday iyadoo birti laga qaaday axaanba la su'aalayn hataa dadka markii ugu dambaysay birtii ugu dambaysay markii laga qaaday
maamulada islaamiga ah ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan ayaa sii dardargelinaya dadaalada dadka lagu wacyigelinayo iyagoona inta badan bulshada muslimiinta u soo bandhiga isaaraadka cajiibka ah ee ka soo baxa mu'asasada alkataa'ib waad mahadsantahay abwaaiman sidoo kale deegaana ka mid ah wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa laga daawaday filimkaasi khaali xasan ayaa warbixintan ka diyaariyey
xilli dhowaan mu'asasada al-kitaa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay soo saartay muuqaal xiiso badan oo shaafiyey qulubta muslimiinta islamarkaana ay wada sugayeen kaas oo ciwaan looga dhigay howlgalka u hiilinta kuwa la dulmiyey islamarkaana lagu soo bandhigay weerarkii ay mujaahidiintu ku qaadeen xabsiga fasaadka ku caanbaxay ee godka jilacow halkaasoo lagu dilay in ka badan afartan iyo laba murtad oo isugu jira askar iyo saraakiil halka sidoo kalena lagu dhaawacay koob iyo labaatan kale bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan degmada ceelgaras ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa xalay goob fagaaro ah ku daawaday muuqaalkan oo ay dhowaan baahisay mu'asasada waxaana goobta filimka lagu daawanayay soo xaadiray bulsho fara badan oo rag iyo dumar ah kuwaas oo xiise ballaaran u qabay daawashada filimka waxayna intii ay socotay daawashada filimkan ahaayeen kuwa la socday hadba halka uu marayo iyaga oo farxad iyo takbiirna kusoo dhoweynayay markii ay soo dhammaatay daawashada filimka islamarkaana ay ku laabqabowsadeen dadkii muslimiinta ahaa ee soo xaadiray fagaaraha ayaa waxaa mikrofoonka idaacadda islaamiga elandalus la dhex marnay bulshadii soo xaadirtay kuwaas oo ka warbixiyey muuqaalka ay fiirsadeen iyo waxyaabihii soo jiitay intii ay daawanayeen anigoo la yiraa magaca cali xaashi waxaan ku suganay degmada ceelgaras waxaan ku daawanay filinkii godka jilcow oo lagu laayay gaalada dadka muslimiinta lagu soo furtay mujaahidiinta kor allaha ka dhigo gaaladana la ajibo bismillaah alxamdulilaahi rabbialcaalamiin runtii caawa waxaan fiirsanaynaa filin aad maartay u cajiib badan oo na farax geliyey oo shucuurteenna sare u qaaday waxaan leenahay filimkan qulubteenna aad buu u soo jiitay ummadda ka soo qayb gashay meeshaan runtii aad iyo aad ugu faraxsan tahay khaasatan si maaragtay gaara ayaan ugu faraxsanahay aniga asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu caawa waxaan joognaa fagaaraha caalgaras waxaan ku daaweynaa filin alkataayib ay soo saartay degmada caalgaras filinkaasoo filin cajaa'ib ah oo asagoo kor hore loo arag oo sida murtadiintii ummadda ciqaab jirta loo baabihaayo iyo muslimiinta si u diyaargaroobayo mujaahidiinta diyaargaroobayda asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waayan axmed oo joogta degmada caalgaras waxaa meeshan ku fiirsanay filin ay soo saartay muasasada alkataa'ib filan waxaa aad badan waxaa soo jiitay mujaahidiinta oo dhex maraayo magaalada muqdisho asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan meeshaan ka salaamaya walaalaha muslimiinta dhammaantood gaar ahaan walaalaha mujaahidiinta meeshaan waxaan ku daawanay filan ay soo saartay mu'asasa alkataa'ib wuxuu ahaa filan aad u xamaasad badan aad u qiiro badan waxaa meeshaan ka fiirsanay walaalaha mujaahidiinta oo dhex oo magaalada muqdisho dhex marayo oo kaamira la dhex marayo marka waxaan leenahay walaalaha mujaahidiinta ku socda sidaa ku wadiyo
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa caaisha joogta degmada calgaris ee wilaayada islaamiga galgaduud caawa waxaan fiirsanay filin ay soo saartay muasasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab filinka ayaa ahay mid aad u xamaasad leh oo ku bilowday murugo iyo dadka muslimiinta oo lagu tacdiibinaya xabsiyada iyo mujaahidiinta oo soo furanaya maxaabiis aad u fara badan oo filanka ayaa kusoo dhammaaday farxad iyo waalid sabootinaya qaar ka mida ubadkiisa oo ku sabootinayo shahaado iyo waddada allah inuu ku shahiido insha allahu tacaala waxaan leenahay waalidiinta soomaaliyeed inay noqdaan sheekh cali maxamuud raaga sheekh caldheer oo kale insha allahu tacala intaan kusoo gabagabeynaya filankaana aad ayuu qimo badnaay asalaamu calaykum raxmatulah aniga oo umaa fiifa oo joogta degmada calgaras caawa waxaa meeshaan ku daawanay filan aad u xiiso badan oo ku bilowday murugo kuna dhammaaday farxad waxaan leeyahay dadka muslimiinta shaaldheera ku diisada ubadkiinana kusoo dara jihaadka insha allah istaarkan oo ahaa tahaniyadda ciidulfitri ee mu'asasada allakataa'ib ayaa lagu soo gudbiyey weerarkii ka dhacay gudka jilicow iyadoona murtadiintii ku sugnaa halkaas ay dharbaaxsho kulul kala kulmeen ciidamada mujaahidiinta oo ka jawaabaya kumaadka iyo gaboodfallada ay murtadiintu u geysteen bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanaysiin idaacadda islaamiga landulus xilligan waanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madalaa insha allah inta ka horraysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu